Radio Bedwa waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay, warbixinno, barnaamijyo, wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo waqtibaba. Ballanteenu waa Radio Baydhabo, isha wararka.
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayla dhammaantiin weliba hakadhawaada sana warka hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhaba hanimaado hamiignamadan qodobada warkaan hamiinama isan ka dhegi doontaana weliba ku mid ahaa madaxweyne farmaajo oo ku hadalaya geerida marxuun ajakisa guddiga doorashooyinka heer federaal oo la kulmiyey qobaro ku socda midowda afrika dowladda federaalka iyo maamulka galmudug oo halkudeeri dagaal dhex maray lama beelooda galmudug iyo amisom oo ku wada hadalay sugowka amniga goobooya ku dhiyaasa doorashooyinka taliyaha ciidanka lugta uganda oo muqdisho kooyay waana la kulmay madaxweyne farmaajo weliba ra-iisul wasaare roble taliya ku tirsan ciidanka somalilan oo dagaala kadil iyo akhbaaraadka bannaanka warkaan haminameyse ka dhigi doontaanna ciidamada israa'iil oo afur qof ka dileen daanta galbeed iyo weliba barta facebook madaxweynihii hore afghanistan oo la jabsaday waayahay dhegeystayaal weliba hamiinamo isniinta taariikhdan iyo ka beeganta ee labaatan todobada bili sagaalaad ee lamada kun labaatikooda ka dhawaada qodobadii warkaan hamiinamo oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal kabalaa qodobkana ka horeeyay warkaan hamiinamo ee madaxweyne madaxweyne jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba taasi tiiraan la andiray qoyskiio qaraabadii iyo ummadii soomaaliyeed oo isugu baxi ilaa naharisada marxuun cabdi muriidi dheere cajikis oo jeeka ka geeriyooday magaalada muqdisho madaxweynaha weliba xusay in marxuunka usahaay jilaa majaajilisiis iyo barnaamijyadiisa usaasaara oo qeyb weyn ku qaadayaan nabadeyntii horumarka dalka so-on markaasi ummada soomaaliyeed aan gudbiy jaray sheekooyin faneed iyo weliba barnaamijyo madandhis iyo weliba madadaale oo isu ka turjumo jihaynta iyo wacyigelinta bulshada salanguduwa caqabado iyo dhibaatooyinka nololeed ee bulshada soomaaliyeed inaa lilah wa inaa ilaahi raajicuun weliba taasii diiraanyala andaray qoyska iyo qaraabada iyo shacabka soomaaliyeed ee isku geeriyooda ilaang naxariisada marxuun cabdi muriidi dheere oo hay jilaa iyo majaajilisto weyn oo hasaaro jaray barnaamijyo iyo weliba laka kobciyo wacyigelin ka sameeya ummada soomaaliyeed inay madaxweyne farmaajo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in marxuumka ilaahay aan ku baryay in hooyishii uu sakawaala janaratal farsuusa mar iimaan ilaahay isku sii qoyskii iyo heladii guud ahaanba ummadii soomaaliyeed isuku dhimaday guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee hor ka haaya gudoomiyaha guddiga maxamed xasan cirro weliba jeeka muqdisho kulanka laweeladana quburo dhanka farsamada ee ku socda midowda afrika xubno guddiga weliba warbixin la xiriira habka iyo marhayta ee doorashooyinka ee ku dhigi doona iyo weliba farsamooyinka doorashooyinka ee midowda afrika islan dardalgeliyay doorashooyinka dalka wafdiga ku socda guddiga socda guddi farsamo ee midowda afrika weliba gabooriyana guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee kaniyo ka dadaalan sidii dalkay an kudhi lahayd doorasho xor ee halaale owaana laku wada qanacsanyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirro weliba ma hadnaqay khubarada dhininka farsamada ee ku socda midowda afrika hanasoon uusan sheegi iniyo uu ku faa-iideeyo soddon walbadan la xiriira dhiniga iyo hirgelinta doorashooyinka guddigan oo maamulka doorashooyinka heer federaal weliba walhorey iyo waxaan mareyna qaar kumid a dowlad goboleedyada dalka kajara iyadoo markaasi la sameeyay maamulka gulmusalam balaawa doorashooyinka golo shacabka waliba degana xaalada deegaanka ee xanan buure ee waqooyiga gobolka galgaduud kadib markii la ka guuleysaday in la shalqaado laba milay shabeeleed oo muddo in ku badan lama toddobaade ka dagaalamayay islamarkaasna amniga laka wareejiyay ciidamo ku tirsan ahaan gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed dagaalkan lamada beelood weliba balawday ka bilowday dil lanjeysida qof shacabe welina dadaal baleerin kadib la sameeyeen mas-uuliyiinta ku tirsan dowladda soomaaliya iyo galmudug ka guuleysana in lamada malay shabeeleed iyo la sharjiyey deegaano nisjara tomishan kilomitr wasiir ku-xigeenka beero ee galmudug cilmi cali gaaney weliyo wasiirka deegaanka ee senator siyaad saciid shirwac weliba qeyb ku haayana dadaaladii laka roojiyay dagaalka welina markaasi ku warbiyeen sida lanka guuleysaday xabad joojinta sidoo kale weliba uusa sheegay in deegaanka xanabuure uusayey kow nabad eh islamarkaasna ciidamada xub sharci dare eh ee qofkii laka araga tallaabo lagu qaado doono dagaalka oo muddo lama toddobaad ee isu socday weliba deegaanka xanabuur ee gobolka galgaduud salkiusa ka haayay dhul khallaase eh oo ka yaalmeelasay khasaare iyo dhimasho dhaawacna markaasi badan ku dhalida dagaalkaas lamada toddobaad socday gudoomiyaha baarlamaanka gobolka galgaduudgudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal weliba jeeka hadhawaayay madaxtooyada nahakadhawaaya dowlad goboleedka galmudug ee maamulka dhuusmareeb corneel xasan jaamac faarax oo ee taliyaha ciidamada amisom kaasooona dhaladay dalka jabuuti iyo saraakiil kale oo la socotayba hadhawaayowkan kadib kulan gaar eh iyo wadweeladeen weliba laka wad hadalay doorka ciidamada amisom ee deegaanada galmudug ee row iyo sidii amniga lan xooji lahay wararka weliba intaas ka darahayna in kulanka lanku hadalaayo sidii la dardargeli lahay sugoobka amniga magaalada dhuusmareeb iyo ku dhigi doonto doorashooyinka lamada aqal ee sare iyo weliba golo shacabkaba kadambeynta dhammaan qodobadan ee lakuwada hadlay weliba hadhawaayana midooda africa iyada markaasi iyo lakuwada xeliya magaalada muqdisho weliba jeeka hadeere taliyaha ciidamada taliyaha ciidanka lugta ee uganda generaal muhuzi waana waliba dhalay madaxweynaha uganda iyo saraakiil kale ciidan uu is hogaamiyay in magaalada muqdisho hadeer wararka laku helayo weliba iyo sheegahayna in saraakiil la kulmeen madaxweynaha mudaheleed sheedhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta maxamed xuseen roble kulankan weliba habahey weerar shashilduban iyo khata kulankan weliba habahey waliba kubahay warar shashilduban oo saxaafadda iyo waxbarnika waliyaabo markaasi lagu wadahal ra-isul wasaaraha maxamed xuseen roble weliba aan mahadnaqay kaalinta muhiimka eh ciidamada uganda qeybtana ku ee amisom iyo wadashaqeynta dhexayta soomaaliya ciidamada weliba ee amisomba safaarkan ee muqdisho uu sugakooyay taliyaha ciidamada lugta ee uganda weliba ka eeday hilo khilaaf weli uusan dhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo weliba ra-isul wasaar roble taasoo kale dhowaan madaxweynaha uganda weliba uu sheegaya in haddii khilaafka halaku deeri waayo isu kul baxaa doon ciidamadiis ee weliba soomaaliya wararhan wadiirahaya degmada xudun ee gobolka sool weliba ayo sheegahana in dagaal ku dhiyay meelasey laga dilay taliyaha ciidamada somalilan ee degmadaasi taliyaha weliba uusa ka dhamaday dagaal ciidamada somalilan iyo ragxuweysan oo la sheegay iniyo ka ganacsadayeen wayhaabo maanka dooriyo ka dhex maray degmada xudun wararka weliba intaas ka darahayana in dagaalka saasoo kale uusa ka dhaawamay askar kale oo ku tirsan ciidamada somalilan hanasoona la jeeyay isbitaalka degmada xudun wararka ka dambeeyay hanodeeri degmada xudun waliba iyo sheegahayna in ciidamada gacantiyo ka dhikeen qaar ku mid ah dableydii hubaysnayd ee meelasay dilka ka furiyeen oo waana basaday weli dhegeystayaal warkaaminama idaacadda raadiyo baydhaban dhegeysaaytan haatan akhbaaraadka banaanka ankiyaaraan afar falastiiniin ah oo ciidanka israa'iil iyo ka dileen aagga ee jenin iyo weliba qundus ee daanta galbeed ee la haysada kadib markii meelaseyo ka fuliyeen weerar milatari afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee falastiin maxamed hilaal weliba uusa xaqiijiyin aljaziira xaqiijiyay dilka sideedan qof oo falastiiniya oo ku kooyan tuulada bendo oo dhiyaasa waqooyiga galbeed ee qudus welina magacayaasho laga sheegay axmed zahraan maxmuud hamidan iyo weliba zakariya badwan ciidamada ee israa-el weliba saaso kale dilan qof degan ee tuulada burqin oo dhiyaasa koonfur galbeed magaalada jinin kaasoon usuna laka magacaabo jir cusaamo soboh oo labaatan lama sano jira wakaalada wararka ee falastiin weliba ay sheegtay in ciidamada israa'iil iyo weerareen burqin iyo welibeed oo melason iyo ka dileen lama qof kale isku rokooyinka dhexeeya ee falastiin iyo weliba ciidamada israa'iil weliba la sheegay in saasoo kale ciidamadaasi iyo dhaawaceen shan qof kaleetaba dhinihii kale qoraal madaxweynaha ashraf khani uu saxadhigay bartiis twitter-ka walibaa ka shaacayay in jeeka la jabsaday bartiis facebooka waana la qori ereya laga taagaro hogaanka ururka taalibaan ee ashraf khani iyo hadda ka sugan magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta welinuusan sheegay inuusan gacantan ka hayn facebook uusan lahay daqiiqado ka hor waliba bartiis laha qoray qoraal oo markaasi laga aqoonsado maamulka taalibaan in la taageero oo waana lanhayrna xantada reer afghanistan ashraf khaniyana bartiis bartamihii bili hore agosta weliba kurooray magaalada kaabul welina la jabsaday bartiis facebooka ayaa ka beeganta xilo ururka taalibaan iyo fadaha in markaasi la aqoonsado diblomaasiyad caalamin markaasi iyo ururka taalibaan la aqoonsaday fadaha dhegeystayaal weliba intaniya ka dhan warkii haminama idaacadda raadiyo baydhawaa suunkoy warkan aad muujadaas siinsaar waan seesoo siiyay qaybta farsamada nuur kalsoon ee fidhi intii warkan lamida dib ku kulmaana sidaas in wadgalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu